iyo damaaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan degmada hodan weliba gargaar mucaawineen kuga ibiday kun iyo shan boqol qoysaanise oon iska jaran danyar barkacyaal iyo dad qaban baahayo gaarka gargaarkun oo ka koobana ay qeybo raashinkiiyo qoysaskii ku faa-iideysaday weliba mahadnaganaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo deeqduma deersidiya saxre cali yuusuf oo ka hadala asyafka guddoomiyiga hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle iyo ku warbiidi gargaarkuna waxaan joognaa degmada hodan xaafadda waaxda oktoobar oo maanta aan ugu qaybinayno raashin dhan kun iyo shan boqol oo qoys kun iyo shantaa boqol oo ah dad masaakiin ah oo ku nool magaalada muqdisho kana soo qaxay daadadkii iyo fatahaadihii iliina hay-adda maaraynta masiibooyinka ay ugu tala gasheen deeqdan oo nooga yimid nooga timid dowladda ruushka iyo dowladda sacuudiga walaalaheena oo ugu talagalay wax ka qabashada fatahaadaha ilinada ay saameeyeen dadkan kokumida dadkii ku faa'iidaysay deeqda gargaarkii aan mahadnagay hay-adda sodma waxaan mahad u celinhayaa hay-adda maareynta ummadda waxaa kaloo mahad u celinayaa xildhibaan maxamed maxamuud xayd anigoo cabdi cali cilmi waad mahadsan tahay waxaana la siiyey raashin qamadi iyo timir ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada hodan cabdixamiid cabdikariin iyo sheegay in gargaarkun yooseen dadkii anbaahanaayey
maanta kun iyo shan boqol oo dad soomaaliyeed ah oo danyara ayaa ka faa'iidaysatay barogaraamkan waan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer muqdisho khaasatan shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmadan inay hay-adaha samafallada la soo gaari doonaan deeqbixiyaasha sidoo kale hay-addan aan aaminsanahay inay tahay hay-ad wakhti dheer iyo jawdi dheer gelisay sidii ummad soomaaliyeed loogu gargaari lahaa mar labaadii mar saddexaad maama sahro oo toddoba maalmood xiigan u ahayd shaqadan iyo ayadii tiimkeeda waa uga mahad celinaynaa la'aanteed waxma suurtoobeen maamulka degmada uu guddoomiyaha ugu horeeyo hay-adaha amniga oo dadkan kun iyo shanta boqol kudhowaadka amnigooda sugaayey maanta waa maalin ka duwan maalmaha kale waa maalin taariikhu ah waa maalin aan sadma iyo maamasaare aan uga mahad celinayno aad iyo aada mar labaadi mar saddexaad waxaan u leeyahay doonaska ama deeqbixiyaasha inay dadka soomaaliyeed tawaalaysan ee sidaan oo kaleha maanta wax loo soo gaarsiiyo loo soo gaarsiiyo waa hay-ad aan ku tilmaami karno inay tahay hay-ad gacanteedu ay aad iyo aad ammaano u leedahay